بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ويفسد الاعتكاف بالجماع وبالإنزال عن مباشرة بالشهوة المصنف رحمة الله عليه waxaynu ku soo jirnay oo uu inooga soo warramay ictikaafkii oo fii jamiici sana ah markaa cibaada mashruuca cibaado markaa lala imanayo oo sharciyaysan oo diinta alle markaa alla ku jideeyey ta noocaasi ah ayaynu soo marnay waxaana uu inoo tilmaamay shakhsigu haddii uu masaajidada saddexda masaajid ee ugu fadliga badan leh uu mid ka mida nadarka ku cayino oo ku gaar yeelo inuu tacayunayo laakiin sida ay u kala fadli badan yihiin inay markaa loo tixgelin karo oo ka fadliga hooseeya ka fadliga badan inuu ka gudayo oo maqaamkiisii uu degi karayo saddexda masaajidna ay ugu fadli badan yahay masjidulxaraam oo salaadiisu masaajidada kale marka loo eego boqol kun oo salaadood ay markaa ka fadli badan tahay masaajidka nebiguna sala allahu calayh wasalam marka masaajidada kale loo eego isaguna kun salaadood in ay markaa uu ka fadli badan yahay amaa labada masaajid dhexdooda haddii laysu eego oo labada xaramayn masaajidka baytullaahi alxaraamka maka ayaa boqol salaadood markaa ka fadli badanaya oo sidaasiba iyaguna nisbada dhexdoodu noqonaysaa sida adilada ku ansaxday oo halkuu masaajidada kale boqol kun ka yahay waxa weeye masjidulxaraamka wuxuu masaajidka madiine ee nebiga sala allahu alayh wasalam ka fadli badnaanayaa boqol salaadood oo nisbada dhexdoodu sidaasi ayay noqonaysaa haddii masaajid kale uu cayino oo gaar yeelo waxba tacayuni maayo buuyi waayo bicaynihi cibaado khaasahoo ku tacalluqaysa baan jirin marka waxba tacayuni maayo masaajidkii uu ku gutaaba waa gudaya haddana wuxuu rabaa inuu inooga warramo ictikaafkaasi wixii uu ku fasaadayey ee uu ku burayey marka wuxuu yidhi wayafsud اlictikaafu ictikaafkii waa buraya biljimaaci galmo ayuu ku buri iyo wabilinzaali manidejin can mubaasharatin uu ku manidejiyo jirhka oo laystaataabsiiyo bishahwatin si markaa shahwo iyo kalgacaleena laysku taataabsiiyo marka ictikaafkii waa buraya haddii jimaac dhaco walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid yacni wax jimaacaha samaynina xaalaad tihiin kuwii ictikaafaya masaajidda marka ictikaafka galmadaasina ama jimaacaasina inuu masaajidka dhexdiisa ka dhaco iyo inuu khaarijka ka dhaco farqi ma laha ee mid kastaaba waa mid jebinaya ictikaafkii marka uu shaksigu ku jiray wain nadara haddii uu nadro muddatan mutataabicatan muddo istaba joogta haddii uu nadro ictikaafkii qadar waajibaya oo sidiisa u waajibahi ma jiro ee waa sunne ayuu ahaa waxa quraya waajibi karaa waa miduu shaksigu isagu isku waajibiyo markaa ka waran haddii shaksigii uu markaa nadro muddo istaba joogta laazimahu waa ku laazim buuyi waajibay ku tahay isagaana isku waajibiye oo nadarku sidiisaba cibaadaadka aan waajibka ahayn haddii la nadro waajib buu ka dhigi wain nadara hadduu nadro muddatan mutataabicatan muddo isdaba joogto haddii uu nadro lazimahu muddadaasi waa ku laasimaysaa fain kharaja haddii uu baxo masaajidkii uu ka baxo limaa laa budda minhu wax lagama maarmaan u ah shaksigii haddii uu uga baxo masaajidka limaa laa budda minhu wax lagama maarmaan u ah haddii uu masaajidkii uga baxo oo aanu huraynin ka aklin sida wax cunis oo masaajidkii ictikaaf buu ku jiray laakiin wuxuu rabaa inuu wax soo cuno wa in amkana haba suuroobayo filmasjidi masaajidka gudihiisaba ha ku suuroobayo wax cunistu eh wax cunistu iyadoo masaajidka dhexdeedaba ku suuragal ah misna sida qaalibkaa waxay tahay in lagala baxo maadaama had iyo jeer waxyaabo ka daadaadanaya iyo waxyaabo noocaasiya oo masaajidka in laga dhowraa ay habboon tahay ay ka dhalanayso shaksiguna sida qaalibka ah uu ka xishoodo amaama man fi lmasjid cidda masaajidka ku sugan horteeda inuu waxa weeye hawsha noocaasiya kula yimaado oo wax ku dhex cuno maadaama had iyo jeer uu ka xishoonayo maa laabudda minhu dibay gelaysaa wixii lagama maarmaanka ahayd hadday doonto masaajidka dhexdiisaba in waxoogaa qadaa lagugu keenaa haba suuragal ahaatee iyo wa shurbin cabisti in lam yumkin fiihi haddaanay masaajidka dhexdiisa suuragal ahayn cabistuse maa laabudda minhu waxay gelaysaa haddaanay masaajidka dhexdiisii ku suuragal ahayn ama hadday ku suuragal tahay waxba dhib ma laha oo inuu u baxo ma aha waayo dadku kama xishoodo qaaliban inuu masaajidka dhexdiisa isagoo iskaga jira in biyo ah qurquriyo ama wax lamida waqadaai xaajatin waqadaai xaajati linsaan iyo insaanka bani aadamka xaaja gudashadiisii oo waxyaabihii lagama maarmaanka ahaa waxaa ka mid noqonaya ka qadaai xaajati linsaan sida shakhsigii inuu gudanayo xaajadii oo macnaha kortag inuu u baxayo inuu kortag u baxayo oo waxa weeyaan ama kaadi ha noqoto ama saxar ha noqoto waxyaabahaasi inuu u baxayo taasina waa maa laabudda minhu waa lagama maarmaan iyo walmaradi xanuunkii isagana ay ku dhibka ahayd masaajidka inuu ku nagaado iyo walxaydi caadadii iyo wanaxwi daalika waxaa iyo wixii la mid ah waxaa iyo wixii la mid ah lam yabdul ictikaafkii ka buri maayo hadduu muddo nadro isdaba joog ah oo intaasoo masalan maalmoodooda sanka isku hayaan ictikaafayaa yidhaahdo inuu ka baxo muddadaa ma aha ee sidaa uu ugu nadray waa inuu u fuliyaa allaahuma ilaa wixii lagama maarmaan u ah bixitaanka mooyaane oo qof kastaaba fahmayo dee muddadana inay iska mustanan tahay oo muddo laga soo reebay ay tahay markaad leedahay masaajidkan shan maalmood ku jiraya dee waa la garanayaa inaad leedahay markaan kaadi tegayo iyo mararkaa waa ka baxaya ee bartaasaan iskaga jirayaa inaanad lahayn waa la garanaya waayo wax lagama maarmaana dee ma aha midhba cuni maayo tabtaasaan u yuururaya inaanad lahayn waa la garanaya ee aad leedahay dee marmar waa yaro qada tegay waa ka baxaya deedna waa kusoo noqonaya marka wixii lagama maarmaanka marka aan ahayn aan laga maarmayn ee sinaba aan looga maarmaynin muddadaasi way ka hadhaysaa oo tataabucii jari mayso oo muddadii isku xidhiidhsanayd waxba yeeli mayso ictikaafkaagina buri maayo waxaa kaloo la mid noqonaya wanaxwi daalika waxyaabaha uu leeyahayoo waxyaabihii iyaguna masalan dee qofka ku tacayunay ee si kale ugu soo dariyey sida inuu iska suuliyo ka isaalati masala aljanaaba xasalat bixtilaam sida inuu iska suuliyo janaabo ku soo xasishay dhadhab iyo wax noocaasa masaajidka uu yaro dhex jiibsado yaro laamadoodsaday dabadeedna ay riyo iyo wax ku dhaceenoo shahwadii sidaa kaga soo baxday tan noocaasi oo kale haddee wuu baxaya wuu soo maydhanaya mid markaa ictikaafkiisii wax yeelaysana ma aha sidii soomtamaana waxba u yeelay marka wuu soo maydhan ama masalan adaa-u shahaada oo kale markhaati inuu gudanayo oo waxa weeye markhaati ku tacayunay oo aan cid kale loo hayn ee isaga waajib sharciga ku ah oo haddii uu qariyana markaa aaimun qalbihu uu noqonayo sida allaba qur-aanka ku sheegay tan noocaasiya waa inaanu hayn tan noocaasiya waa inaanay meesha oolin hadday taallo oo uu u baxo shahaado ku tacayuntay waxa weeye xaaladda noocaasiya ictikaafkiisu buri maayo wain nadara hadduu nadro muddatan mutataabica muddo istaba jooga lazimahu muddadaasi waa ku laazimaysaa fain kharaja hadduu baxo limaa laa budda minhu wax lagama maarmaan u ah ka aklin sida cunis wain amkana filmasjidi masaajidka gudihiisaba cuntadu ha ku suuroobayse iyo wa shurbin cabistii in lam yumkin fiihi waa haddaanay masaajidka dhexdiisa ku suuroobayn ama haddii kale biyaan soo cabayaa inuu baxo maaha inuu markiiba day masaajidka dhexdiisa biyuhuba yaallaan dee inuu iska qurquriyaabaa habboon iyo waqadaaya xaajati linsaan qofka xaajadiisa soo gudashadeedii iyo walmaradi xanuunkii iyo walxaydi caadadii iyo wanaxwi daalika waxay wixii la mida lam yabdul buri maayo mar hadduu wax lagama maarmaan ah uu u baxay wain kharaja hadduu baxay min almasjidi masaajidka liziyaarati mariidin mid bukay soo mid buka soo booqashadii hadduu u baxay aw salaati janaazatin ama salaatuljanaasa haddii uu u baxay aw salaati jumuca ama salaatljumucu u baxay baطala ictikaafu ictikaafkiisu waa buraya ictikaafkiisu waa buraya waayo taqsiir iyo gaboodfal uu sameeyey ayaa meesha ku sugan oo markii hore uu ku nadray inuu muddadaa israacinayo dee arrimahanina meesha inay ku jiraan uu arkayey dee inuu ka taxadaraabuu lahaa oo qofkan buka soo booqashadiisuna markii horeba waajib ma ahayn ee sunna weeye shay waajibana wuu gudagalay shay waajibana wuu gudagalay salaatuljanaazadina waa sidaasi leeg oo iyaduna haddaanay ku tacayunin oo aanay ku caynoobin binisbati ilayhi sunnay u tahay oo fardulkifaaya oo dhan ayaa iska sida ah marka xagga aaxaadda laga eegayo dadka qof qof loo eego dee sunno weyn xagga guud iyo jumlatan faradba ha noqdee oo salaatuljanaasadu faradba ha noqoto in meydka lagu tukado laakiin waa min xaysu ljumla waa marka ay duuduuban tahay ee dadkao dhan guud ahaan laga eegayo in lagu tukada ay waajib tahay laakiin marka adiga shakhsiyadaada la eego dee waajib kugumahe sunnay kugu tahay ee dadkaa kalea ku filan inay ku tukadaan waa haddaanay ku tacayunin hadday ku tacayunto waxay gelaysaa maa laabudda minhugi wixii lagama maarmaanka u ahaa ayay gelaysaa oo buri mayso salaatuljumucadiina iyadu waa waajib oo shaki ma leh waa waajib cayniya laakiin waxay uga buraysaa taqsiirka iyo gaboodfalka uu sameeyey oo markii horeba waxaa la rabay mar hadduu muddadaa nadray meeshuu ku ictikaafayaa inay noqoto masjiduljaamic masaajidkii jumcada laga oogay marka horeba muxuu mawlacaya masaajidka aan jumcada laga oogeyn muxuu u gelayaa marka gaboodfalka isagaa la yimi mar hadduu nadroo yidhi tusaale ahaan shan maalmood baan ku nadray shantiina jumca ku dhex jiro marka horeba waa inuu tagaa ila masaajidkan waxba kuma tacayunin gaar ahiye masaajid jumcada laga oogayo oo kaa uu joogo jumcadii ugu imanayso waa inuu ku ictikaafaa ee markuu marka horeba maantao jumca fadhiyo masaajid aan jumcaba laga oogayo hadhowna uu yidhi hadda jumcaan u baxayaayo intuu lugeeyo uu masaajid hebel tago oo jumcada laga oogayo dee nadarkii uu waxa weeyaan ku nadray inuu waxawey intaa ictikaafo dee muu ictikaafin ee marba masaajid buu joogaa marka isaga ayaa gaboodfalka iyo taqsiirka la yimi marka waxaanu leenahay ictikaafkaagii tataabuciisii waa kaa buray wax markaa kuu shaqaynayana ma aha wain kharaja hadduu baxo limanaarati lmasjid masaajidka manaaradiisa hadduu u baxo weeye iyaduna khaarijatun canhu iyadoo ah mid ka baxsan canhu ay can lmasjid manaaradaasoo masaajidka dabadda uga baxsan haddii uu u baxo liyuadina si uu u adimo jaaza waa bannaanta in kaana hadduu yahay huwa isagu almuadina araatib muadinkii raatibta ahaa hadduu yahay in kaana waa hadduu yahay huwa isagu almuadina araatiba muadinkii raatibta ahaa ninkii muadinka ahaa ee masaajidka ka adimi jiray raatibtaa hadduu yahay waa bannaantay wailaa haddii kale miya falaa ma bannaana markuu muddo ictikaafkii uu ku nadray oo ictikaafkii sunnada ahaa uu waajib u bedelay masaajidkiina aynu nidho kama bixi karo wax lagama maarmaan u ah mooyaane hadduu mu'adinkii masaajidka raatibta ahaa yahay inuu manaaradda u baxaa oo markay salaada aadaankeeda gaadho addimaa waxa weeye waa wakti mustathnan iska ah oo la fahmayo oo marka horeba muddadu waa ka harhsan tahay sharcan bay uga harhsan tahay waayo waa mu'adinkii dhammaaya masaajidka marka markuu leeyahay masaajidka intaa ka bixi maayo macnaheedu wuxuu ku dhacayaa ilaamaa wixii awalba la yaqaanay ee lagama maarmaan ka yahay aadaanka salaada ee isaarnaa mooyaane waayo wakhtigaa aadaanka awalba iska lahaa mar hadday sidaa tahay tataabicii waxba yeeli mayso laakiin aadaan aan isaga saarnaynba oo binisbati ilayhi isaga sunne u ah marka isaga loo eego wax gaaroo ka saaran ee aanay jirin inuu waxa weeye isaga baxo manaaradda iska fuuro iyaduna masaajidka ay dibadda ka tahay yani wax saxa ma wax saxa ma wax saxa ma marka manaaradduna siiba qaabkan ay iminka tahay ahlulcilmigu aad bay uga digaan wax fiicanna ma aha oo manaaraddu cinda salaf waa jirtay wakhtiyo badan laakiin mid yar oo laga addimo oo shaksigana dee laga arko uu fuulo aadaanka u fuulayo ayay ahayd oo xitaa ka aan codkiisa maqlaynin muuqaalkiisa arko qofkaasi inuu addimayo halkaa mar hadduu fuulay dee dadku waa arkaya lana rabo codka in lagu gaadhsiiyo dadka marka ay sidaa tahay taasi waxay ahayd wax markaa diinta maxal ku leh lana qaadan karayo ta qaabkaasi ah amaa kuwan la qurxinayo oo caalamka qaarkood dee kharashyada ku baxaa waxaa laga yaabaa masaajidkaba inay ka lacag badato sida bahashaa loo qurxinayo qaabka loo gelayo inta la dheeraynayo qaarkood waxa weeyaan laba manaaradood oo kala daran loo yeelayo taasna ahlulcilmigu way ka digaan wax fiicanna ma aha wax markaa fiicanna ma aha oo ma-aadintaa faarihada ahee waxa weeyaan la qurxinayo ee qaabkaa loo gelayaa wax sharciga meel kuleh ma aha wax markaa mu-adin fuulayana maba aha mu-adinkiiba mukhabiraatu sawt buu haystaa microphone buu iska haystaayo in masaajidka microphone loogu xidho uun mooyaane wuxuu uga baahan yahay minaarad maba jiro marka iyada lafteeda sheegidda uu halkan ku sheegay wax markaa wax wacan ka sii dhigaysa ma aha waxaana habboon ciddii aan ka maarmayn inay samayso mid yar oo haatan cinda salaf kuwii la samayn jiray ah inay ka dhigaan iyadoo iyada lafteeda asalkeediiyo markii hore meesha uu ka yimi ahlulcilmigu ay aada uga digaan oo wax wacan aanay ahayn marka wuxuu yidhi wain kharaja haddii uu baxo limanaarat lmasjid buu u baxay wahiya khaarijatu canhu iyadoo masaajidka ka baxsan liyuadina si uga adimo jaaza waa bannaantay in kaana hadduu yahay wa isagu almu'adin araatib wailaa haddii kale miya fala ma bannaana oo inuu halkaa u baxo xaq uma laha ee tataabuciisii si aanu uga burin waa inuu halkiisa ka jooga hadduu ka baxo uu ka buri tataabucii wain kharaja hadduu baxo limaa laa budda minhu wax lagama maarmaana hadduu u baxo masaladii horeu rabaa inuu ka farca eh masaladii hore weeyaane wixii lagama maarmaanka u ahaana maxay ahayd ka aklin wain amkana fi lmasjid ilaa akhirihi hadalkuu halkaas soo yidhi waxyaabihi noocaaha hadduu u baxo wain kharaja hadduu baxo limaa laa budda minhu wixii lagama maarmaanka u ahaa ee lagama maarmaanka markaa waxaan laga maarmayn ahaa hadduu u baxo oo fa sa'ala uu weydiiyo can ilmariidi kii bukay ay can xaali ilmariid uu weydiiyo ka buka xaalkiisa iyo arrinkiisu sida uu yahay uu weydiiyo wa huwa isaguna maarun uu soo marayo kaa buka oo walam yucarij aanu u baydhin jaaza waa bannaanta wain caraja hadduu u baydhase liajlihi isaga dartii batala waa buraysaa wuxuu ku leeyahay hadduu u baxo masalan arrintii lagama maarmaanka u ahayd ayuu masaajidkii uga baxay ictikaafna wuu ku jiray iyadoo arrintu ay sidaa tahay ama cuntuu u baxay ama waxa weeye qadaau xaajatulisaan iyo wixii la mid a markaasuu shaksi soo booqday shaksi buka buu soo booqday booqashadaa laba u kala qaad inuu sidiisa ugu qasdiyey oo u baydhay oo markuu gurigii ka soo qadeeyey mise uu yidhi gurigan kalena balaan sii maro ree hebeloo balaan sii booqda ninkii bukay oo uu sidaa baydhidaa sameeyey iyo in shaygu waa waddadiisa waddada guriga uu sii marayo ayaa qofka bukaana meel halkan agtiisa oo dhinaciisa amuunaho aanu u baydhaynin waddada ah ayaa loo balbaleeyo halkiisaasuu iska jiifaa markaasuu odhanayaa waar bal iska warran ku raagi maayo intaa uu iska soo socdo waa waddadiisiio ayuu odhanaya bal ka warramo siduu yahay oo ma iska ladan yahay waayahay waa si oo salaamaya oo iskaga imanaya uma baydhine waddadiisa ah dariiqaa la maray xaaladda noocaasiyo la odhan maayo shay sunne ah ayuu ictikaafkii kaga mashquulay waxba yeeli mayso amaa hadduu u baydhay oo intuu u qastiyey oo guri kale ku doontay tusaalehaan iyo wixii ama xagga ugu leexday uu qabtay dee tan noocaasi ahi masaajidkii wuxuu kaga maqan yahay wax aan lagama maarmaan u ahayn oo iska sunne ah mar hadday sidaa tahay ictikaafkiisii jiri maayo wa taxrumu waxaa xaaraana almubaasharatu taataabashadii gabadha masalan uu taataabanaya bishahwatin uu u taataabanaya si markaa shahwa ay ku dheehan tahay taasi waa xaaraam amaa taataabashada aan shahwa ku dheehnayn dhibaato ma laha waayo nebigaba sala allahu calayh wasalam isagoo masaajidka ictikaafaya ayaa uu markaa madaxa usoo bixinayey isagoo masaajidka ku dhex jira guriga masaajidkuna maadaama isku dheganaayeen caaisha dabadeedna waxa weeye way u fidhaysay nebiguna guriga ma soo gelaynin marka uu soo gelayo guriga dan uunbaa soo gelinaysay laakiin iminka isagaan gurigii soo gelin oo masaajidkii ku jiraa ayay dee caaisha taataabanaysaa oo u fidhaysaa timihii mubaasharada noocaasi oo kale ahi dhib ma laha oo xadiiska iyo adilada la midkaa laga qaadanaya sida awadeed buu musanifku ugu qeyday bishahwatin waa markay kalgacal iyo ujeeddo kale tahay hadday gabadhii ninkii iska taataabanayso gabadhiisi dhib male ama ay masaajidka kusoo booqato nebigana way kusoo booqan jireen sala allahu aleyh wasalam waqtiyada qaarkoodna waa kii xitaa safiya bintu xuyayin in yar markaa sii dhoweeyey ilaa albaabka masaajidka ee labadii ansaari ee saxaabii ansaariyiinta ahaa ay degdegi jireen socodka dedejiyeen xadiiska saxiixeynka markay arkeen nebigoo gabadh la socoto markiiba socodka dedejiyeen nebigu kulaa calaa rislikuma waar xasiloonidiina ku socda inahaa safiyatu bintu xuyayin marka waa safiye eh qun yar deganaantiina ku socda oo si kale macnaha waxay isu moodsiinina dabeedna ay tilmaamayeen nebiga sala allahu aleyh wasalam arrintaasi subxaana allah inaanay arrin ay markaa u tuhmayaan ama ay u fili karaan aanay ahayn ee nebiguna sala allahu aleyh wasalam uu tilmaamayey ina ashaydaana yajri min ibni aadam majra dam shaydaanku wuxuu ordaayoo maraa bani aadamka meelaha dhiigu raaco marka waxaan ka baqay an yaqdifa fii quluubikum sharan aw shay-an macnaa inuu quluubtiina ku tuuro wax ama shar inuu ku tuuraan ka baqay taasi oo laga qaadanayo in had iyo jeer ay fiican tahay qofka muslimka ahi inuu ka fogaado maxalu tuham meelaha lagu tuhmaysan karo meelaha xun ee lagugu tuhmaysan karo inaad ka dheeraato ay habboonta oo inaanad odhanin oo maxaa dhibee ku jira waxa weya anugu waxbaan samaynaya gurigii masalan nimanka dumarka xun lagu yaqaanay ee khariban oo kale haddaad dacwad ugu baxayso marba aad tahay dacwad baan ugu baxayaa waxbaan diintaan usoo sheegaya de waxa weeye waa inay qaabkaad ugu soo sheegaysaa qaab tuhmo soo jiida waa inaanay ahayn oo aan la arag wadaadkii oo sagaalkii habeennimo gurigii sii gelayo malaasuu dacwad buu wadaa dadkuna aanay odhan war xilli muu gabanaya waa sidii taasi suuragal maa haddii aad ama dumar u dirayso oo hablo kaloo wadaaddaa u dirayso ama aad microfonkaba soo dhiganayso xaafadda oo halkaa waanada iyo wacdiga iyo alleha laga boqo aad odhanayso wax tuhmo kuu soo jiida in badan waa inaad iska ilaalisaa oo aada u taxadartaa wixii tuhmada soo jiiday loodhan waar hebel maxaa kasi ah inaad markiiba odhan ma waajibba mise waa sunne hadday caynkaa noqoto maxaa aniga maxaa iga iga quseeya ama maxay noqonaysa waxaa habboon mansilo kasta iyo maqaam kastoo aada leedahay wixii naftaada iyo sumcaddaada wax yeelaya inaad fiiradeeda yeelato oo aad si badan waxa weeye aada markaa uga taxadarto marka wuxuu yihi wataxruma waxaa xaaraama almubaasharatu taataabashadii bishahwatin ahayd amaa tii kale dhib ma laha bal xitaa inay masaajidka dumarka nebiga ugu say ugu iman jireenba ay ninka gabadhiisu masaajidka ugu timaado ama dumarkuba ay masaajidda ku ictikaafaan ayaa dee jaa-is oo aan dhib lahayn maadaamay sidaa tahay haddii taataabasha timaado dhib ma leh laakiin bishardi waa inaanay bishahwa ahayn kaa caaisha ay nebiga taataabanayso kale arrintaasi waa inay noqotaa taasi oo kale waa inay noqotaa laakiin mid ujeeddo kale leh waa inaanay ahayn wayaxrumu waa xaaraam ay اlictikaafu bimacnaa ictikaafkii xaaraam weeye cala alcabdi addoonkii buu ka xaaraam yahay iyo wazawjati xaaskii duuna idni sayidin wa zawjin idanka sayidka iyo zawjka oo sayga an la-aantii xaaraam weeye oo maadaamay kuwan xuquuqdoodu waajib tahay oo gabadhii zawjkeedii inuu waxa weeyaan ku istimtaaco iyo inay waxa weeyaan ay markaa adeecdo oo aanay dee ka bixin guriga biidni biduuni idni waa shay markaa waajib oo saaran marka ictikaaf baan isaga baxayaa inay tidhaahdo masaajid hebel iska tagtaa ama addoonkii sayidkiisii oo aanu ka idan qaadan masaajid hebel iska galaayo yahdo cibaadada allah igu leho anugu kaa guri maayo taasi arrin saxa maa waayo ictikaafkii waa sunne wejiga quru ku waajibi karaana waa adoo adigu isku waajibiya kuwanse qoladan kalese zawjkii iyo sayidkii xuquuqdoodu waa waajib sunne maaha maadaamo ay waajib tahay inaad shaygii waajibka ahaa dib dhigto sunnadiina hormarisa wax saxa maaha waa inay siday u kala horeeyaan aada u kala horraysiiso oo aada ogaato markaa waajibku inuu horeeyo sunnaduna dambayso marka haddaanad ka idan qaadan oo aanay gabadhii ninkii ka idan qaadan masaajid iskama ictikaafi karto addoonkiina sidaasi leeg haddaanuu sayidkii ka idan qaadan masaajid markaa ma ictikaafi karo maxaa yeelay waa xaqoodii oo uu ka tegsiinayo biqayri idnihimaa bay noqonaysaa labadooduba idankooda la-aantood dadkii oo ay xaqoodii ka tegsiinayaan ayaa ay noqonaysaa halkaasi haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam kolley halkaasuu dee ku dhammaaday intii laynoogu talagalay inaynu dowradan imaamulmaalik ee athaamina aynu ku qaadanno wallahu subxaanahu wa tacaala aclam